wasaaradda cadaalad iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan wacyigelin ah ku qabatay xaafadda guulwada ee magaalada kismaayo kaasoo looga hadlayey adeegyada ay bixiyaan xarumaha wareega ee xalinta khilaafaadka iyadoona lagu falanqeynayay sida adeegyadaasi ay gacan uga geystaan xalinta khilaafaadka ujeedka kulanka ayaa ahaa in bulshada lagu wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay xalinta khilaafaadka barnaamijkan ayaana diiradda saaraya dadka degan xaafadaha ka fog goobaha dacwadda iyo sharciga markaasi laga helo faadumo aadan ka tele gudoomiyaha ururka haweenka gobolka jubbada hoose ayaa ka hadashay kulanka wacyigelinta ee loo qabtay bulshada ku nool xaafadda goolwada ee magaalada kismaayo iyadoona ka sheekaysay muhiimadda uu leeyahay barnaamijka xalinta khilaafaadka xalinta khilaafaadka ha ahaadaan qoysas qoyska ka bilaabato ha ahaadaan deriska ka ku jirto ha ahaadaan khilaaf xaafadda dhexdeeda ha ka jiro hadda sida ciyaal weerada iyo waxyaabo kale oo xaafadaha ka jiro iska shaqaakooyin ha ahaadaan wax kasta xalin buu u baahan yahay waxaa laga soo bilaabayaa qoyska hooyada iyo aabbaha camal khilaafku markuu halkaa ka bilowdo wuu socdaa ilaa meel uu ka tago haddaan meeshiisa lagu qaban haddii ilaa qofkii qof ka mid ah reerka ama hooyadii aabbihii ay garanayaan si wax loo xaliyo ama uu soo maray xalintii khilaafaadyada dabka kor uma sii kacaayo oo uu sii degayaan anaga haddaan haweenna inta badan waxaan ka shaqaynaa inaan ka xalino xalinta khilaafaadka qoyska iyo deriska qoyska wuxuu ka koobmaa hooyo iyo aabba iyo ciyaal hooyadii waa iska dhib badan tahay hooyo waa hooyo way daalan tahay way barbaleemsan tahay waxay gelaysaa maalmo adag oo xaaladaha ay ku adag yihiin bay gelaysaa walci bay soo maraysaa dhalmadii bay soo maraysaa dhibaatay soo maraysaa xaalado adag bay ku jirtaa haddii xaaladaha adag aan loogu dulqaadan aabbaha u dulqaadan uusan fiirinin dhibaatada qoyska ka jira gabadhan dhibkahay uu fiirin dhibaatada way sii soconaysaa dabkaa ma sii damaayo oo qoyska wuxuu ku dhawaanayaa burbur hadduu qoyska burburana ilmihiin way burburayaan way rafaadayaan furniinka degdega ah iyo dhibaatada degdeg ilmihii kala tegay ilmihii oo noqda xaafado kale la kala geeyey baalish la noqda iskuulkii waxbarashadii waaye waxay ka imaadaan burburka qoyskay ka imaadaan waxaa markasta lagu dadaalaa marka qoyska ilaalintiisa in uu qoyska burburin uu aabbaha u dulqaato maadaama uu asaga aabbihii yahay allah subxaana watacaala mas-uuliyadda isaga u saaray inuu u dulqaato dhibaatada qoyskan ka jirta ama gabadhan ay waxay dareemayso ama bahi ha ahaato ama aflagaada ha ahaato ama culaysyo kale ku yimaado waxooda hoos ay u samaystaan kuwii xasiloonida laga shaqeeyo islaamnimadana way ku jirtaa anaga dad islaam baynu nahay gabdhaha muslimiintan inta badan waxay ka shaqeeyaan xasiloonida reerka aabba waxaan leenahay adiga mar kastaba reerkaada saa u diyaarsan lahayd oo sida wanaagsan uga fiirin lahayd laga halkaa ku ilaali reerkaada ilaasho